nin kaa maqan kulana jooga adugu sidaad ula dirirto waa adag tahay ibraahim sheekh muxudiin oo ahaa taliyihii hore ee ciidamada dowladda federaalka oo maalmo ka hor xilka laga qaaday ayaa isagoo ka hadlayey xafladda xilwareejinta waxa uu soo hadal qaaday dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu tilmaamay in muddadii uu xilka joogay uu ku guuldaraystay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo xusay in meel walba ay joogaan haddii ay ahaan lahaayeen goobaha ay iyagu ku sugan yihiin iyo gobollada kale intaba sidaasi darteed ayuu tilmaamay inay adag tahay in laga adkaado xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkaas uu ku jirana waa dagaal ma aha dagaal dowladeed waa ka dhib badan yahay waa jabhado dagaal jabhadeed waaye isagoo kula jooga kaana maqan nin kaa maqan kulana jooga adugu sidaad ula dirirto waa adag tahay dowladda federaalka ayaa duulaan ku soo qaaday walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona inta uu duulaankaasi socday isbedello dhowr ah ku samaysay saraakiil badan si ay u sii wadaan dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab laakiin kuwaasoo aan waxba ku soo kordhin fagaaraha dagaalka madaxda dowladda federaalka oo ugu horeeyo xasan sheekh ayaa waxa ay ku hadaaqayeen inay muddo kooban ku soo afjari doonaan dhulalka lagu maamulayo shareecada iyagoona xilligaasi sheegayey inay garab ka helayaan ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga waddanka soomaaliya balse goobihii ay dullaanada ku soo qaadeen ayaa iminka ah kuwa nabdoon oo weli lagu maamulayo shareecada islaamka